bismillaahi raxmaani raxiim qaraxu markii aan salaada jumcay ahayd maanta saad ka warqabtaba salaatuljumca lagu dukanaayo hoteelka naas central hotel marka masaajidka markii oo imaamkii oo na dushiyey oo khudbadii noo dhamaatay eed uu imaamkii salaadina dushiyey ee assalaamu calaykum uu yidhi oo laga baxay markaan soo joogsanay oo iridda laga baxaayo qaraxu iridda ka dhaca
haye oo ka dhacana masaajidki dhamay waxa wax allaale foogiisi sare iyo dhismihiisii oo dhan waa soo dumeen dadkuna dad banaanka ku dukaayo masaajidku qaadi waayey iyo dad gudaha ku jiray ahaayeen marka runtii waxaa nagu kor dhacay marka aniga dadkan kamid ahay dadkii oo oo oo iga horreeyey oo dhan waa igu soo dhaceen kadibna wax allaala wixii saqafka sare saaraayo oo dhismahay ama lama yeeri yahay oo dhan aa korka naga fuulay kadibna adiga waa iska rognay inteeni badbaaday runtii anigu dadkaasaan marka kamid ahay meesha oo wuxuu ka kor dhaceen waa iska gedinay kadibna markaan soo baxay dad badan oo adiga meydahaan aan mas soo kor maray isla markiina haddana qarax kalaa dhacay kadibna mataqaanaa receptionkaan tegey fureygaan ka qaata marka qolkaygaan tegey runtii ma garanayo inta ku dhimata laakiin khasaaro lixaad lahaa jirta geber marka oo waa isqarxisay la leeyahay oo madaxeedi intaa soo tuurmay oo naase hadlood tuur mataqaanaa oo madaxeedi kusoo dhaca hadda hortayday taalaa naase hadlood tuu a hadda kaala hadla gabadhaasaa marka a isqarxisaa la yidhi gaari iyo qof naftii huraa labada qaraxbaa gaarina mida ahay midna wuxuu ahaa qof naftii huraa marka adiga gabadhaasaa marka aan hadda madaxeedu hor yaallaa haddee aada iyo aad hadde argagixisadu siday wax u disho iyo cadowtinimadeeda qof walba maraygu soo dhawaayahe maanta waa mee meelaan meelaan garaaye meel oo ii dhawey ay keeneen laakiin ilaahay aana badbaadi
dadka wax ku noqday qofaa taqaano hoteelka waxaa la sheegay wasiiro iyo xildhibaano badan ay deganaayeen dadka wax ku noqday wax aad taqaana ma ku jireen runtii adiga wasiiro iyo xildhibaano waxaan iskula dukanoon xusiistaa cabdulqaadir cali cumar cabdulqaadir cali cumar wasiirka mataqaana jingili wasiir jingili adiga hadde safka horaan aniga ku jiray marka dadku iima tira koobnayn laakiin dadka dad badan oo muhima oo xildhibaana iyo wasiire isugu jira intaba masaajidka waa ku dukaayeenoo waxaa kaloon hubaa xildhibaan cumar furdug isaguna dadka banaanka ku dukaayo ahay marka runtii aniga markii oo xabaduhu marka ay dhamaa waayeen aan iska soo baxaan asahab lootuu imid oo boliiskuna uu yimiday gobolka baraandil generaal mukhtaar iyo ciidankiisu ay yimaadeen marka runtii dadkii ugu muhiimsanayo dad aada u muhiim ahaa ka buuxay laakiin kuma laabanoo meeqaa dhimata iyo waxyaabahaas aniga marka waxyaabihii oo igu dhacdhacayo ahay saqafyadii iyo wixii igu dhacayo adiga ixagxagta waxyaabahaasaan marka aan iska liimiyo waxyaabahaas u isticmaalayay marka aada iyo aaday meesha khasaare lixaadle uga dhacda laakiin arrimaha hadda wixii ka dambeeyaa la ogaa karaa laakiin qaraxu labadaas qaraxay ahaayeen dadki dad ugu muhiimsanayna meesha waa ku jira
kaasi waxa uu ahaa salaad axmed jelle oo khadka telefon